إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka gadow beesha reer ugaashar maarke ayaa beeca la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib kulan ballaaran oo dhex maray hoggaanka beesha iyo walaayada gadow hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa mar kale ku celiyey in is-afgaradkii ay la gaareen etoobiya oo si rasmi ah u dhaqangeli doono dhowaan gaadiidleyda gobolka hiiraan ayaa weli ku jira shaqo joojin ka dhalatay dhibaato aan xad lahayn oo ay kala kulmayaan maamulka hirshabeelle adduunka ayaa u jeesatay horumarinta dhirta iyadoo soomaaliya dhirta loo jiro si macno darro ah dowladda masar ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan mas-uul ka tirsan dowladda kenya ayaa ku geeriyooday shil ka dhacay waddankaas موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka gadow rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar habeen-dheelmada ku qaaday ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa halka loo yaqaano xerada baraxow ee degmada baardheere ee gobolka gadow welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay beesha reer ugaas sharmaake ayaa beeca la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib kulan ballaaran oo dhex maray hoggaanka beesha iyo walaayada gadow warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar munaasabadan oo ahayd mid si heersana loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen waxgarad ogaasyo iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada gado ayaa waxaa dowro afartan iyo shan cisho socotay loogu qabtay beesha reer ugaas sharmaako oo ka mid ah beelaha sado ee degta wilaayada islaamiga ah ee gado iyadoona ay barbar socdeen kulamo wadatashi ah oo ay qaateen waxgaradka beesha reer ugaas sharmaako iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada gado waxaana gabagabada munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horrayn waxaa madasha lagu soo gebagabaynayay kulankan wadatashiga ah ee u dhexeeyey beesha reer ugaas sharmaako iyo wilaayada islaamiga ah ee gado laga soo jeediyey bayaan ka kooban dhowr qodob oo muhiim ah waxaana goobta ka akhriyey mid ka mid ah waxgaradka beesha waxaan halkan ka akhrin doonaa bayaan ka soo baxay beesha reer ugaas sharmaake oo ka dhalatay beelweynta sida daarood wilaayada islaamiga ah ee gado waxaa ka soo baxay qodobada soo socda lambar kow beeshu waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah lambar labo beesha waxay isla qaadatay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal insha allah lambar saddex beesha waxay baraa'ad taama ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta haba ka dhasheen beeshe lambar afar beesha waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka lambar shan beesha waxay baaq towbadkeen ah u diraysaa dadka ka dhashay beesha ee ku dhacay riddada lambar lix beesha waxay isla qaadatay in la joojiyo qulqulka qaxootiga dadkuna ay iimaansadaan diintooda iyo dalkooda intaas kadib waxaa isna markiisa hadlay oo mikrofoonka lagu wareejiyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gado nabadoon ibraahim maxamed cigaal isagoona kula dardaarmay beesha inay fuliyaan go'aannada ay qaateen islamarkaana uu tilmaamay inay ayidayaan bayaankan ka soo baxay kulankan wadatashiga ay qaateen beesha reer ogaas sharmaako iyo wilaayada islaamiga ah ee gado maanta ballanta halkan aad ka qaadeen waad noo wada qaaddeen reer ogaas sharmaako indhihii mareexaan baad tihiin intaasoo qarni baad mareexaan dhaqan ku hogaaminayseen ama beesha sida dhaqan ku hogaaminayseen maanta waxaa laydinka rabaa insha allahu raxmaan oo ballan aad qaaddeen inaad anaguna waa in ku dabafaysannahay baar dheere nooga bilaaba afartankiinaan oday kolonyo markaad ku gashaan maaragtay baar dheere go'aankii sayidka qaata sayidku muxuu yidhi canshuurkeen markuu gaalka yidhi adagayaa canshuur kaa qaaday buu yidhi waxaa isna sidoo kale munaasabadan dowladda sharciga ah iyo kulammada wadatashiga ah ay ku qaateen wilaayada islaamiga ah ee gado iyo beesha reer ugaas sharmaako ka hadlay ogaaska guud ee beesha reer ugaas sharmaako ogaas maxamed nuur xirsi wixii aad maqlayseen oo beeshu ay ku heshiisay oo go'aan ahaa oo beeshu ay qaadatay oo ay rabto inay tadbiiqiso sida ugu wanaag waxaan ballan ku qaadeen reer ugaasharmaarke inay garab istaagaan shareecada anna waxaan ballan qaaday inaan ku hogaamiyo ama aan ku hago qabiilka aan naqiibka u ahay ama nabadoonka aan u ahay u doortay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuul gabagabada munaasabadan waxaa beesha reer ugaas sharmaako bayca ka qaaday sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ah culammada mujaahidiinta isagoo ka socday hoggaanka mujaahidiinta raggaani waxay matalayaan reerka ay ka socdaan waxay u qaadayaan axdii ballan bay u qaadayaan aniguna waxaan ka socdaa mujaahidiintii baan ka socdaa mujaahidiinta bariga afrika ayaan wakiil ogahay beecdan u qabo taana waxa waaye ciddii ballantaas ka baxdo allah la xisaabtamaayo waxaan ballan ku gelaynaa oo allah kula ballamaynaa kitaabka alle inaan u gargaarno raayada tawxiidkaan kor u qaadno xilli kastoo dhib iyo fudeed waxay jiraanba in aan diinta ilaahay u gargaarno
ma ahan kulankii ugu horreeyey ee yeeshaan wilaayada islaamiga ah ee gado iyo beelaha dega deegaannada wilaayadaasi balse waxaa marar kala duwan wilaayada islaamiga ah ee gado ay martigelisay kulamo noocan ah kuwaas oo ay kulan wadatashi ah ku qaateen qaar ka mid ah beelaha dega deegaannada maamulka islaamiga ah ee wilaayada gado islamarkaana ay ka soo baxeen warmurtiyadyo muhiim ah oo ay wada qaateen qabaa'ilada dega deegaannadaasi iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada gado hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ayaa mar kale ku celiyey in is-afgaradkii ay la gaareen etoobiya oo si rasmi ah u dhaqangeli doono dhowaan muxsin xasan ayaa ka warramaya muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan ayaa mar kale daaha ka rogay tasriixiisii hore ee ku aadanaa dhaqangalka heshiiskii uu la gaaray dowladda xabashida ethoobiya kaasi oo uu ethoobiya ugu saxiixay qayb dhan oo ka mid ah badda soomaaliyeed xilli uu muuse waraysi siinayey telefishanka alcarabiya ee uu leeyahay maamulka aala sacuud ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday in is-afgaradka ay wada gaadheen isaga iyo ethoobiya ee uu badda ku siiyey abay axmed dhowaan uu u hirgeli doono si rasmi ah labada dhinacna ay u saxiixi doonaan si wada jir ah
أولا وقعنا مذكرة تفاهم أولوية الحكومة تكمن في تحقيق مصالحها الوطنية والحصول على الاعتراف الدولي أما أولوية إثيوبيا فهي الحصول على منفذ بحري وقد اجتمعنا بهم لمناقشة هذه المسألة waxaan heshiisa afgarada la saxiixannay etoobiya mudnaanteennu waa inaan helnaa danaha aan leennahay oo ay ka mid tahay aqoonsi caalami ah etoobiya waxa ay doonaysaa inay hesho marinbiyood badda ah kulanka aan yeelannayna waxaan uga hadalnay arrimahaasi sidaan kuu sheegayba mudnaanteennu waa inaan helnaa aqoonsi caalami ah diyaar ayaana u nahay inaan marinbadeed siino haddii ayna aqoonsadaan kani waa qodobka gundhiga u ah heshiiska is-afgaradka ahaa heshiiskaasna waxaan aaminsannahay inay faa'iido ugu jirto guud ahaan geeska afrika marka laga hadlayo dhanka amniga xiriirka caalamiga iyo iskaashiga ganacsiga diyaar ayaana u nahay inaan gaarno heshiiskama dambays ah waxaan filayaa inaan dhowaan la kulmi doonno etoobiya si aan u dhammaystirno heshiiska waan hubaa in heshiiska aan dhammaystiri doonno ma garanayo taariikhda kama dambaysta uu heshiisku dhacayo laakiin labada dhinacba diyaar ayay u yihiin inay saxiixaan heshiiska maxaa yeelay wuxuu xaqiijinayaa danaha wadajirka ayaan leenahay
مستعدان للتوقيع على الاتفاق لأنه يصب في مصلحة البلدين المشتركة هذا هو وضع مذكرة التفاهم
muuse biixi ayaa sida muuqata waxaa ka go'an in badda soomaaliyeed iyo dhulkaba uu u gacangeliyo dowladda xabashida ethoobiya aqoon-yahanada falanqeeya siyaasadda ethoobiya ee dhulka soomaaliyeed ayaana qaba in xukuumadda abay axmed ay arrintan u aragto fursad marla arag ah oo ay ku qabsan karto soomaaliya haddaanay bulshada soomaaliyeed dhexda u xihan difaacidda dalkeeda iyo kadhiidhinta muqadasaadkeeda gaadiidleyda gobolka hiiraan ayaa weli ku jira shaqa joojin ka dhalatay dhibaato aan xad lahayn oo ay kala kulmayaan maamulka hirshabeelle maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya qaar ka mid ah gaadiliyada gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya oo in muddoa sugaya in wax laga qabto burcad iyo isbaarooyin yaala qaybo ka mid a gobolka ayaa ugu dambayntii garowsaday inay hubka qaataan ayna iska difaacaan isbaarada iyo burcadda dadkan ayaa ka carooday isbaarooyin tirabeel ah oo si taako-taaka u yaala dhabooyinka waaweyn ee gobolka hiiraan halkaasoo lacago baad ah looga qaata dadka kaxeeya gaadiidka deegaan lagu magacaabo ilka cadde ay ku kulmeen gaadiidleydan iyagoo hubkooda wata iyagoo jaray waddadii deegaankaasi maraysay shaqo joojinna ku dhawaaqay boor weyne oo ku taala deegaanka ay dhufees ka dhigteen iyagoona sheegay inay waddadaasi xirnaan doonto ilaa iyo xal weerar laga gaarayo oo isbaarooyinka iyo burcadda daadsan waddooyinka halbowlaha ah ee laga qaadayo wundada waxaan joognaa ilka caddaan joognaa waad aragtaan wixii gaadiidleey ah waxaa geesaha jira waa gaadiidleey dadkii waxaan u sheegaynaa waddadii sidii inay u xidhan tahay wax waddaana ay furnayn horena ay u xidhnayd inayna xidhnaan doonto ilaa xal laga helo xalkaas markii la hela kadib aa la furayaa cid kastoo hadda og iyo cid aan ogeenba ha ogaato waddadaas waa xidhan tahay afar maalmoodaan hadda waddada taaganna hadday nagu qaadato bilna waa taagnaanayna insha allah hadduu alla idmo waddadaas wixii hadda ka dambeeya gaadiidley waa xirtay qofkii meel wax u yaallaa waxeeda ha xaraysato ha maqasho ha dhegaysato qof walbana waxay cuni laheeday gurgeed si fican ha u soo dhigato ilaa iyo bilooyinna waa taagnaanaysaa dadweynuhuna saasa u ogaadaano ugu dambayn iskuullaadkana waa xidhaynaa baqaarada waa xidhaynaa kaalimaha shidaalkana waa xidhaynaa qof walbana ha ku tala gasho ha ku ogaato hadhow xabada laygu ridan yaan la dhihin hal qof walba dhegaha ha maqasho ogaaw dhegoolow maqal dhegoolo dhegayso odayaasha baqaarada fadhiyow maqla dhegaha aad iyo aad miidiyaha ka fiifiirsada baraha bulshada ka aad u furfura cawada waa idgu soo soconnaa si kastaba haatee dhulka ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay shisheeya kalkaalka ah waxay qaati ka taagan yihiin bulshada siiba dadka wada gaadiidka isaga kalguusha gobollada dalka isbaarooyinka xargaha goosta iyo burcadda hubaysan kuwaasoo qofkii bixin waayay lacagta ay ka doonayaan ay diil bareer ah u geysanayaan sidoo kale waxaa jira oon meesha ka marnayn kufsiga dumarka muslimaadka ah ee saaran gaadiidka safarka oo tacadiyaad kala duwan lagula kaco adduunka ah ayaa u jeestay horumarinta dhirta iyadoo soomaaliya dhirta ah loo jaro si macnodaro ah dhirta ayaa muhiimad weyn ku fadhisay marka la eego dalka soomaaliya waxaana warbixintan ku eegaya muxsin xasan xaaji ummadda soomaaliyeed iyo dhirta calaaqada ka dhexaysay boqolaal sano waxa ay soo ahayd mid lagu bakheelo la ilaashado dheefteedana laga faa'iidaysto bulshada oo xilligaasi u badnayd miyiga ayaana sinaba oga kaftami jirin dhirta ka baxda deegaankooda waayo waxa ay ku qabeen fawaa'id badan oo iyada mooye wax kale maysan dheefsan jirin marka laga fiiriya dhinaca guryahooda daawadoodii iyo maacuuntii tiilay aqalladoodii laakiinse waxtarkii ay soomaalida hore ku qabeen dhirta intaasi oo keliya kuma koobneen geed welibana magac gooni ah ayay u yaqaaneen waxtarkiisana waaye aragnimada ayaa bartay balse nasiib darro si guud dalka soomaaliya ayaa xilligan aynu maanta marayno ka mid noqday dalalka ay dhirta mashaakisha ugu weyn ku wajahayso oo in la daryeela iska daayay gunta hoose laga jaraayo aqoon-yahan ramadaan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa iftiiminaya soomaalida iyo halka ay ka taagan tahay ilaalinta dhirta iyo si guud deegaanka soomaalidii hore waxay ahaayeen dad aad u baraarugsan gumaystii xilligii sayid maxamed cabdulla xasan ee talyaanigii markuu ogaado dadkan in geedaha ay tallaalaan ay ku nool yihiin wuxuu keenay geed tallaalo oo qaarkood geed talyaani la yidhaahdo qadiim ahoo cimri dheer leh laakiin soomaalidii baraarugtay waxay ku baraarugeen in ay abuuraan ama ay tallaalaan geed cambaa waa ku harsanaysaa midhana waa ka cunaysaa kadaalika sidoo kale raqayga miraa laga helaa oo ama cabitaan iyo sharaab ha laga sameeya ama ha lagu qaras baxee waana lagu hergalaa marka dadkii markay baraarugaan dhirtaasay bilaabeen dadkii horaa uga baraarug badan dadka hadda jiro marka laga hadlaayo soomaaliya iyo cidda halista ugu weyn ku haysa geedaha iyo guud ahaan dhirta waa dhowr dhinac marka koowaad waa dhuxulleyda oo ku dhowaad shan geed gunta ka jara si ay u soo saaraan hal loor oo dhuxul ah marka xigta waa dowlado iyo hay-ado shisheeye oo had iyo jeer soo agaasiima mashaariic gurican oo ummadda soomaalida lagu hagardaameeyo iyo dowladda federaalk oo had iyo jeer feermayso mashruuc weliba oo ummaddan dhibkeeda ah waana sida ay ku eedeeyaan aqoon-yahanada soomaaliyeed ilo warbaahineed oo labada kun siddeed iyo tobankii baaritaanno sameeyey ayaa soo saaray natiijada ah in maamulka jubbaland ee taabacsan dowladda federaalka iyo dowladda kenya ay yihiin cidda ugu ugu badan ee dhuxusha ka dhoofisa soomaaliya ayna ka sameeyaan sanad waliba lacag gaaraysa afar boqol oo milyan oo doolarka maraykanka ah sidoo kale sanadkii labada kun kow iyo tobanka ilaa labada kun toban iyo toddobadii baaritaano la sameeyey xilligaasi ayaa lagu ogaaday in sannadahan lixda ah gudahood soomaaliya laga jaray siddeed dhibic laba milyan oo geed oo dhuxul laga dhalinayey hay-adaha iskugu yeera qaramada midoobey iyo kuwa kale ee galaangalka weyn soomaaliya ku leh ayaa marar badan warbaahinta la hor yimaaday in ay ka digayaan dhuxusha soomaaliya oo horseedi karta xaalufka deegaanka xilli ay iyagu yihiin cidda rasmiga ah ee mashaariicdan dardirgelinayso lacagahana ku bixinayso waa qowda maqashii waxnaha u qaban halis midan ka weyn waxaa bay'ada soomaaliyeed iyo dhirta ka baxdaba ku haya ciidamada shisheeye ee dalkeenna muslimka ah duulaanka ku joogo kuwaasi oo ay maamulidooda iyo maalgelintoodaba leedahay qaramada midoobe waxa ay degan yihiin ee xeryaha ciidan ka samaysteen waa dhuldaaq iyo beere ay dad danyar ah leeyihiin kuwaasi oo ay qardeeyeen oo geedihii ku yaalay balladaaqay ka dhigeen mar labaad waa kan aqoon-yahan ramadaan oo inoo bidhaaminaya cidda dhibaatada rasmiga ah ku hayso dhirta ka baxda deegaanka soomaaliyeed ee dhirtan in la xaalufiyo horta dowlada shisheeyaa shaqa ku leh sideedaba faragelin shisheeye oo ay khawana noo hogaamihaynin soomaali ma qataba waa nimankaan aragta hadda kenyaatiga wuxuu hadda kismaayo u joog maxay tahay kuwa mid oo kuwa oo siyaasiyiin oo kuwan kenyaatiga meelahaas laga soo doortaa faarax macalin oo kale iyo wuxuu leeyahay wax kale uma joogaanba kenyaatiga dhuxushaas unay lacag ka raadiyaan oo ay lacag ka sameeyaan ay ka daldashaan nimanka halisyada waaweyn ee ay wajahaysa dhirta waxaa ka mid ah arrin ugub ah oo loo yaqaana jafato waana koox ku midowday xaalufinta deegaanka iyo jidhidsiibidda geedaha kuwaasi oo geedaha dheecaanka ka miira si markaasi ay oola baxaan xabagta geedka waxa ayna si gooni ah u beegsadaan geedaha kale ah malmalka iyo xagarka oo ka mid ah kuwa ugu faa'iidada badan geedaha ka baxa deegaanka soomaalida arrintan ayaana qayb ka ah si xun oga faa'iidaysiga dhirta iyo ku takrifalka deegaanka maxamed cabdi oo ka mid ah waxgaradka soomaalida oo si dhow xog ooga haya mashruucan ayaa iiga warbixiyey jafato iyo waxa ay tahay geedaha ay taargadka ka dhigteenna waxaa ka mid ah sida geedka loo yaqaano malmalka xagarka nimankaas xaarufinta ay dhulka ku hayaan waxaa ka mid ah geedihii gubayaan ayagoo ka raadsanaya wax yaroo dhacaana ama xabag ah sida dee u taqaana soomaali meelaha xogta dheeriga ahoo aan ka haya aniga hadda ee marayba waxaa ka mid ah sida gobolka gedo qayb ka mid ah jubbada hoose laftirkeeda qayb ka mid ah in dhirta la jaro geedahana la baabi'iyo waxaa ka dhasha arrimo badan oo taban islamarkaana saamayn liidata ku yeesha deegaanka iyo noolaha intaba dhibaatooyinkaasina waxaa ka mid ah nabaadguurka bay'ada cirib go'itaanka xayawaanaad badan iyo isbeddelka cimilada oo ah dhibaatada ugu badan ee maanta adduunka faraha ba'an ku hayso ibraahim xasan oo ka mid ah howlwadeennada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa isdultaa ku sameynaya calaaqada ka dhexaysa xaalufinta dhirta iyo isbeddelka cimilada isbeddelka cimilada iyo dhirta runtii waxaa ka dhexeeyo xiriir aad u weyn waxaana laga fahmi karaa marka la tilmaamo ama se la qeexo isbeddelka cimilada isbeddelka cimilada waa habkii aan naqaanay oo uu ku dhacay isbeddel isbeddelkaasoo qaata muddo soddon sanno ah iyo wixii ka badan meelaha laga eego waxaa ka mid ah roobkii oo isbeddelay ama yaraaday abaaraha oo soo laalaabtay roobkii oo dib uga dhacay xilliyadii looga bartay barafkii badda oo dhalaalay iyo wixii la mida marka la daraasaynayo saamaynta isbeddelka cimilada waxay culimmada majaalkan si gaar ah uga eegaan dhirta dhulka ay dhirta ku yar tahayna waxay yidhaahdaan wuxuu aad ugu nugul yahay isbeddel taban oo dhanka cimilada ah dhulka ay dhirtu ku badan tahay waxaa laysku raacsan yahay inuu ka roob badan yahay dhulka ay dhirtu ku yar tahay ama laga xaalufiyey in ay yaraato cunnada iyo daawada waxaa horseedi kara iyadoo la baabi'iyo dhirta waayo waa meesha ugu badan ee soo saara baahiyahan aynu xilli waliba ka maarmaynin sidoo kale dhirta ayaa gacan ka geysata ilaalinta carrada taasi oo meesha ka bixi karta haddii jaris loogu dhaqaaqo balse waxaa jira dhinac kale oo dalka soomaaliya ah islamarkaana ay rajo wanaagsan ka muuqato dhirtana ay dahab ka tahay waana halka keliya ee maanta la isla wada qiray in ay tahay goobta ay ku badbaadayso bay'ada soomaaliya waana dhulka wilaayaadka islaamiga ah ee ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab mujaahidiinta al-shabaab ayaa sida la wada ogyahay muhiimad gaar ah siiya badqabka deegaanka iyo horumarinta asaasiyaadka uu u baahan yahay sidaasi awgeed wilaayaadka islaamiga ah lama jaro dhirta lamana xaalufiyo deegaanka amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab asheekh axmed cumar abu cubaydah ayaa kelimadiisii ugu dambeysay isdul taagay qodobkan isagoona u mahad celiyey wulaadda gobollada oo uu sheegay in ay ilaaliyeen deegaanka muhiimad gooni ahna ay siiyeen maamulada wilaayaadka waxaan ku bogaadinayaa halganka ay ugu jiraan waa adeegidda bulshadooda qaala allahu tacaala wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin bulshada ku dhiirigeliya barashada diintooda tacbashada beeraha dhaqashada xoolaha iyo wax soo saarka kalluunka siina xoojiya dadaaladiinna ku aadan ka hortagga xaalufka dhirta waxaan bogaadinayaa dowrka siyaasiga ah iyo abaabulka bulshada ee ay qaateen walaayaadka islaamiga ah waxaa cadowga dhabarjab ku ahayd iskuduubnida ay muujiyeen qabaa'ilka muslimka ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah iyo dowrka wanaagsan ee ay ka qaateen difaaca diinta iyo dalka dhirta ilaashadkeeda iyo in loo isticmaalo sida ugu habboon waxa ay kaalin weyn ka cayaartaa horumarka bulsho ay gaarto iyo in ay tiigsato baraare ay iyadu u madax bannaan tahay oo ah in wax cunno ah aysan ka sugin dibadda dalkeeda waxaana jira dhir aynu u baahan nahay jaristeeda iyo isticmaalkeeda sida tan aynu guryaha ku dhisanno tan aynu shidanno iyo mid waliba oo aan dheefsanno waa kan doctor maslax oo ka mid ah takhaatiirta soomaaliyeed oo si waafi ah u sharaxaya dhirta iyo sida ay uga qayb qaadan karto horumarka bulsho weliba iyo fawaa'idda ballaaran ee aan ka helno
runtii dhirtu waxa ay ka baxdaa miyi iyo magaalo intuba waxay si guud muhiimad ugu leedahay ummadda dhammaan meel kastoo ay joogta si gaar ah haddaan u imaano bulshada soomaaliyeed muhiimadda ay u leedahay dhirta markaan tusaale ahaan kuleel dareenno waxaan harsanaa hooska dhirta sidoo kale dhirta waxaan ka helnaa miro iyo dawo intuba dhirta waxa ay qurxisaa deegaanka tacabka beeraha heerkulka ayay hoos u dhigtaa sidoo kale waxay hoy u tahay xayawaanka duurjoogta ah marka tiro loogu dhaqaaqa dhirta iyo faa'iidooyinka ay u leedahay aadanaha iyo noolaha dhammaan ma ahan wax la soo koobi karaa amaba la xadidi karo waxa ay ka qayb qaadataa isku dheelitirka dabeesha waxa ayna ka hortagtaa cimilada kakan waan gabaadsannaa oo harsannaa qaarkeedna waan dheefsannaa oo quudannaa risaaladeenna rasmiga ah iyo fariinteenna farta waaweyn ku qoran ayaa waxa ay tahay in bulshada soomaaliyeed u jihaysata dhiraynta deegaankeeda iyo ka hortagga xaalufkiisa si bay-adeennu u noqoto mid qurux iyo barwaaqo isku darsata qof walibana waa inuu isaga isxilqaamaa oo uu ka bilaaba gurigiisa iyo deegaanka ku xeeran dowladda masar ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan deegaanada ah oo uu ka arrimiyo maamulka somalilan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa looga digay dadka ka soo jeeda waddankaasi inay safarro ku tagaan deegaanada u kaaramiya maamulka la baxay somalilan ee uu hogaamiye muuse biixi bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar waxaa sidoo kale loogu baaqay dadka ka soo jeeda masar ee ku sugan deegaanada waqooyi galbeed soomaaliya inay halkaas sida ugu dhaqsiimaha badan ugu soo baxaan go'aankan ayay masar u sababaysay xaaladda hubantila'aanta ay ka jirta mandiqadda geeska afrika iyadoona sheegtay inaanay awoodin inay gurmadsiiso dadkeeda ku sugan deegaanadaasi haddii ay dhibaato la kulmaan arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan maamulka la baxay somalilan uu albaabada iskugu dhuftay maktabadii dhaqanka ee dowladda masar ay ku lehed magaalada hargeysa dadka ka shaqaynayana waxaa lagu amray inay sida ugu dhaqsiimaha badan uga baxan deegaanada maamulka muuse biixi oo wareysi uu siinayay telefishinka alcarabiya lagu weydiiyey su-aal laheed waxaa keenay inay xidhan maktabadda masaarida ee hargeysa wuxuu tilmaamay in masar ay taageero buuxo siisay dowladda federaalka kana soo horjeedsatay maamulka somalilan sidaas daraaddeedna ay qaateen go'aankan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mas-uul ka tirsan dowladda kenya ayaa ku geeriyooday shil ka dhacay waddankaas maxamed ciise ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku warramaya inuu ka dhacay shil gaari oo dhaliyey khasaare kala duwan kaas oo ka dhashay dhimasho iyo burbur hantiyeed mas-uul ka tirsan dowladda kenya ayaa ku geeriyooday shilkan ka dhacay waddankaasi kaasi oo ahaa wakiilka golaha hoose ee ismaamulka kiyambu shilkan ayaa si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada thika iyo juja ee ismaamulka kiyambu waxaana la sheegay in gaari uu watay uu ku dhacay mid xamuul ah intaasi kadibna gaarigiisi uu dab ka kacay sidaasuna ku geeriyooday ugu dambayntii meydkiisa ayaa la geeyey goobaha meydka la dhigo ee cisbitaallada dalka kenya ayaa waxaa joogto ka ah dhacdooyinka shilaalka la xidhiira sanad walbana waxaa la diiwaangeliyaa boqolaal shilaal ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga inta